marka xalay abaara sagaalka iyo barkii baa howlgalkaasi dhacay ciidankaasoo la gudbinayo shan nina iyo gaari iyo adigoo agab ciidan oo saaran ayaa lagu soo qabtay raacinta dibulta iyagoo sii koraya waa la dareensanaa dee adigu sirdoonka waa la hayay in cergaab shalay kasoo anbabaxeen xalay habeennimana ay ka baxeen badan waa la hayay marka waana la dareensanaa dabadna xilligaa unbay noqotay in la qabto marka wixii isku dayay oo dagaalamayna dee waa waa dhintay oo ninkaasaa dhintay afartii kalena waa la qabtay hal gaari bay wateen oo leyda waa ku jira ha ragga dilaamaha amniga oo qaabilsanaa baa la wareegay may markii koowaad iyo markii labaad midna maaha wax badan baa dhacday abtay waa wadada ay ka yimaadaan meelaha ay soo maraan xaggaa markay beledweyne laga soo qaado say iyagu noo sheegeen ama dee waraysigii aan ku helay noo kale dee ma qarsan waxa ay yihiin burcay yimaadeen burco markay ka yimaadeenna waxay yimaadeen rigaalo rigaabana meel walba qof baa lagaga ballaminayay jooga oo islaanba bixinayay oo hawshooda iyo qarashkooda qaabilsanaa laakiin waxaa ila tahay kollay uun qaar ahaanteedu nabtaa waxaa ila tahay waa saaxiibo marka saasay uga soo gudbayaan jadkooda waxay sheegeen inay halkaa u socdeen ilaa beledweynena ka yimaadeen buuta geli lahaayeen xaggaana ay ka tirsanaayeen tababar soo qaateen waa garta wii ugu dambeeyey ilaa saddex bilood meelahaas yaa hubka hubku waxaan hal qori laakiin hub ma ahayn waxo laakiin agabkii ciidankay ahaayeen kuwa kabo ciidanku waa ku filan yahay waxaa hadda ka jira iyo wax ma garanaysaa ammaan ahaan waa wax ku filan ciidanka meesha jooga marka waa ciidan amnigiisa ku filan marka meel kastana dee waa dowladda hogaagta wax ka qarsoon maaha marka dee waana wax iska jira oo kollay toosaas ha noqoto ama meel kasta ha noqotee amni xumadani iyo qalqalgelintani waa wax jira laakiin ma aha wax tabar iyo macnaha ciidan badan ee lasoo kordhiyo u baahan laakiin shacabka waxaan la wadaagaynaa in wixii dhibaato ku wada ay nala wadaagaan ay soo sheegaan oo wixii ma garanaysaa ummaddu dhib ku wada aanay guryahoodana